barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kawdii iyo badhkii duhurnimo waana maalinimo jimca taarikhduna ay tahay afarta bisha disembar sannadka laba kun iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jiraeda kala socodsiin doonaa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwax
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna waxaa ka mid a barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo ku saabsan waxa guurkii hore ee soomaalida uu kaga duwanaa guurka maanta dhaqan baa la lahaa ninkii miyi joogana xoolo nool iyo geel buu gabadha ka bixin jiray gabaati baa la ohan jiray ninkii magaalo joogana dee reerkaasuu la xaari jiray wuxuu awoodo buu siin jiray laakiin waxay ahaayeen yacni gabarh gurigooda laga soo kaxayo gurigan la keeno laba qof laba cali isma weydiin jirin wakhti badanoo jaanisoo ku bixi jirana ma jirin dhaqaale ku bixi jirana ma jirin sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka madhnaan doona
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida waaxda cadaaladda maraykanka ayaa wadahadal heshiis la leh qareennada madaxa dhaqaalaha ee shirkadda huwewe ming wengzu taasi oo u oggolaanaysa in haweeneedani ay dib ugu laabato shiinaha oo ay ka ambabaxdo dalka kanada sidaasina waxaa sheegay qof arrimahan la socda wadaxajuudyada u dhexeeya qareennada ming iyo waaxda cadaaladda maraykanka ayaa bilowday kadib doorashadii madaxweynenimo ayuu yidhi ilwareedkan laakiin weli ma cadda nuuca heshiiska la gaari karo ming ayaan filaynin inay wax qalad ah samaysay sidaa darteedna waxa ay ka cagajiidaysaa inay samayso qiraal dembiyo aysan u malaynayn inay run yihiin ayuu yidhi ilawareedka ming oo ah afartan iyo siddeed jir ayaa laga qabtay dalka kanada bishii disembar ee sannadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii iyadoo la fulinayo amar ka soo baxay dowladda maraykanka waxa ay wajahaysaa eedeymo musuq maasuq bangi iyadoo lagu eedeeyey inay marin habaabisay bangiga h s b c holding b l c oo ku saabsan heshiisyada ganacsi ee huwewe ay la leedahay dalka iiraan taasi oo keentay in bangigu uu jebiyo cunuqabataynta maraykanka xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa khamiistii sheegay in dhaawaca uu dunida u geystay xanuunka covid aan lagaga soo kaban kareena tallaal keliya hase yeeshee in si buuxda looga soo kabto ay suurtagal tahay inay qaadato tobannaan sanno xogayaha antonio guteres ayaa xilli uu ka qaybgelayay shir heerkiisa uu sareeyo golaha guud ugu talagalay inuu ku eego xaaladda hadda ee dunida ee ka jawaabitaanka xanuunkan uu sababay coronavirus ayaa uu sheegay in saamaynta bulsho iyo weliba dhaqaale ee xanuunkani ay weyn tahay islamarkaana ay kordhayso warbixin qaramada midoobay ay soo saartay khamiistii ayaa lagu sheegay in labiyo soddon milyan oo qof xanuunka sanadkan dunida ku faafay uu gelin doono saboolnimo daran golahan dunidu ay ku bahowday ayaa isku dayaya inay ka hadlaan natiijada fidinta gargaarka bini'aadamnimo ee dad malaayiinah madaxa qaramada midoobay ayaa waxa uu sida oo kale cadaadinaya kaalmo dhaqaale oo ugu yaraan u dhiganta boqolkiiba toban wax soo saarka gudaha ee dunida iyo weliba dhaafitaanka deymaha dhammaan dalalka u baahan tirada uu guud ahaan xanuunkana dunida ku dilay ayaa ku dhow hal milyan iyo shan boqol oo kun oo qof iyo weliba afar iyo lixdan milyan iyo afar boqol oo kun oo qof oo inta la xaqiijiya uu ku dhacay sida ay xustay xarunta la socodka xanuunkan ee jaamacadda johns hopkins
halka dhegaystayaal aad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaana soo jeedinaya wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkani uu marti noogu yahay maxamed maax colow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka puntland gaar ahaan magaalada boosaaso waxaan ka waraysan doonnaa sidee ayuu ahaan jiray guurkii dhaqankii hore iyo arrimo kale oo ku saabsan guurka dhaqankii hore ayaan ka waraysan doonnaa ugu horreynna waxaan weydiiyey gabdhaha iyo loo guursado dhaqankaasna waxbaa ka bedelmay gabdho way isturaan jireen waa la dooni jiray oo gala loo fariisto waxay ahan gabdho markii la aroosaayo xijaaban wax caariya ah xataa inay dadka la hadasho wuxuu waalidkeed ugu ye- taliyey ji- yeeli jidhay hadda waxaa la samaynaya xaflado waaweyn gabadhii oo taash cad gashan oo gacmihii iyo wixii oo iska dhal gebigeeduba baa la keenayaa meesha marka iyaduna waa taas Eh, waxay u baahan tahay in xagga diinta loo dhowaado oo la wacyigeliyo oo gabdhuhu u xijaaban yihiin ilaahay markaas waxa weeye dee ilaah wax loogu dhowaado awlaad khayr ayay kala helayaan iyaduna waa taas bulshada waxay ahaan jireen wiilal iyagoo raaxadoodu asturan oo timahoodu caadi ugu jiran yihiin timahoodu caadi u jiran yihiin oo waalidkood la tashada isla markaasna dumarka waxaa ceebka ama horta gabar yaroo inta hadda la aroosay oo wiilka aroosay isla markiiba uu furayo waxaasoo dhan ceeb bay ahayn mustaqbil waara oo sharaf leh iyo dadku xushmad buu isku geli jiray hadda ma leh asbuuc ama laba asbuuc haddii laysku sinifo labadiis ma dhaamaan wiilka iyo gabadhi fag sababahaasna waxaa keenay dee gabdhihiina farahay ka bateen wiilashiina waxa weeye mas-uuliyadooda baa iska yaraatay marka labada jeegada isagoo ka xiran intaas sare tima ku leh buu raba reere gabadhood inuu as- arooso waxaasoo iska dhan waa laga fiican yahay marka waxaan ku talinayaa dhaqankii hore in loo noqdo oo marjicu siduu ahaan jiray dhammaan ummadda soomaalida ay u noqdaan oo wax walba oo dhacaya diinta lagu dabaqo oo maaragtay diinta lagu soo dhowaado si caadadii caadiga ahayd ay ugu soo noqdo qofka dhallinyarada ah ee marka uu guursanayo xilliga hore ee da'diisa meeqay ahaan jidhay sida hadda aad ii sheegtay in dhallinyarada ay guurku badinayaan labada qof aysan ee, muddo wada joogin inkastoo calafka meeshiisa uu yahay marka bal xilligaa hore iyo xilligan ee, nooga warbixi maya xilligii horaa fiicnaade dad gaamurahoo labaatan iyo wixii lamida gaaray oo gabdhuhu guriga ku raageen dadku reer miyib u ahaa magaalooyin badanina ma jirin waxbarashadatan dee jaamacadaan ka soo baxay iskuulaan kasoo iskuul saraan ka soo baxay iyo waxaasna ma jirin miyibaa markiis horeba dadku ka yimi haddiise wax yari magaalo joogeen mustaqbil ahaan qofka xooluu dhaqan jiri waxbarashana waxa weeye wuxuu ka awoodo tegi jiri wadankuna dhaqaale ma jirin marka dee lix iyo toban jir iyo saddex iyo toban jir iyo dadka hadda isguursanaya ma dhici jirin waa inuu wiilku shan iyo labaatan jira ama labaatan jiro gabadhu guriga waxay joogi jirtay saddex saddex afar afar bay u joogi jireen marka caada dhaqameedka miyiga kaaga hadlo ardaawadiya waaweyn bay dhigan jireen marka markaasaa lasoo dooni jiray intaasoo geela lagu baayici jiray ma leh haddeer gabadha waa lagaa doonaya yuusuf ona yuusuf baa la doonaya markaynu kaftano sooriyaa la siinaya nooga tolaha marka halkaasay marayaan marka alxamdulilah marka ninkii gabadhaa dhalay wuxuu ilaahu odaa iga asturaya guri geliyey mar hadday goor xalaala heshay aniga waa ay tahay buu leeyahy laakiin waxaa iigu darayd haddii uusan ninku kaba adkayn oo dhisto lacag baan ku dari lahaa buu leeyahy marka dee halkaasayba maraysaa insha allah bimillaahi kariim inuu ku duceeyo ninku ilaahu iga astur oo u goor xalaala iyo guri xalaala geli wacyigaana keenay maantay dhammaan waxaasoo iska dhan ilaahay subxaanahu watacaala ahaa diintiisu ku sheegay inuu maaragtay wax walba ay wax fudud noqon doonaan hayalkeeda in xag ilaahay loo noqdo oo dumarku isxijaabaano wiilashu timaa si fiican u jirtaanoo caada dhaqameedkeenna ay ku noqoto ku noqono ayay ku fiican tahay waxaad iiga wartaa oo kale ee, ma jireen xilligii hore ee, labada qof oo kale markay isguursadaan oo kale dhaqankii hore waxyaabahan hadda tirada badan ee arooska ku baxa sida ee, gaadiid ee, sooriyo lacageed bal xilligii hore sooriyahaan hadda waa inta badan lacag baa la isticmaalaa laakiin ee, dadkii hore dhaqankii hore muxuu ahaa maxaa dadka lagu sooriyeyn jiray
dhaqankii hore dee waxaa kan hoteelada kan waaweynkaa iyo dharakan la gashan yahay oo suudadka iyo waxyaalaha kan taashashka cadcadiyo waxaasu ma jirin dhaqan baa lalahaa ninkii miyi joogana xoolo nool iyo geel buu gabadha ka bixin jiray gabaati baa la oran jiray Eh, ninkii magaalo joogana dee reerkaasuu la xaali jiray wuxuu awoodo buu siin jiray laakiin waxay ahaayeen yacni gabar gurigooda laga soo kaxayo gurigan la keeno laba qof laba cali isma weydiin jirin wakhti badan oo jaanisoo ku bixi jirana ma jirin dhaqaale ku bixi jirana ma jirin wixii un reerkaasu isdhaafsadaan oo gurigaa lagu barakayo oo waalidka lagaga ducaysto ayaa ku bixi jiray iyo sooriyo marka de hadda waxay noqotay fasahaad gabadha xataa sharcigu wuxuu banayna dhigaya markii la meheriyo gabadha in meherkeeda la siiyo hadda labaatan kun oo doorar ayaa lagu meherinaya yaa hadhowdeen labaatan kun oo doorar ma siinayo gabadha hadda xataa laba kun lagu meheriyo ma siinayo waxay isugu imanayaan madaxaagu ha ku furto waa ku nacay lacagtay meherka waa kuu cafis cafisna ma galo marka dhibaatooyinkaasoo dhan baa jira waxaasoo iska dhanna waxa weeye wax jiri jiray maa wax cusuba hadda yimi marka aad ba mahadsan xaggee baa u maleynaysaan marka idinku haddaad tihiin dhaqankii ee, in dhaqamadan hadda soo kordhaya inay ka yimaadeen ama ee, laga soo manguuriyey iyadoo dhaqankii hore laga tegayo wallahi wacyigaa leh meel baa laga soo manguuriyo kuma lehi adanka dignolojiya noqday oo isbedelayo aqoon baa timiyo dhaqaalaa yimiyo waxa weeye waxaa la bartay een, macnaa social mediogaasaa lagu jiraayo adugu technical badan baa la bartay dowlado kale iyo adduunyo kale iyo dhaqamo kalena waa lasoo guuriyey marka wacyi cusub oo yimi weeye waxaan ku talinaya dhammaan ummadda soomaaliyeed in la haysto xariga tiirka islaamka intaasaan ku talinaya maadaama ka mid tahay dhaqanka puntland gaar ahaan magaalada boosaaso max colow doorkiina ma qaadateen idinka waxaa leeyahay odayaasha ayaa inta badan xilligan markii looga yeero oo kale goobaha gabadha la bixinayo oo kale inaad idinku ugu horeysaan meelaha lagu casumo ama gabadha lagu bixinayo idinkoo haddana dhaqankii hore haysta aan oranayn waa ka tagteen haddana goobaha ugu badan ee dhallinyaradu isku guursanayaan iyo waxaan kasoo sheekeenay oo dhaqanka hadda ah qeyb ayaa ka tihiin intaad xafladaha ka hadlaysaan intaad xafladaha ku guda jidheen oo kale ma ka wacyigelisaan dadka inaad dhaqankii hore bal dib loogu laabto oo lacagahan badan la bixinayo la joojiyo guurka oo labada qof oo kale aad sheegtay in muddo aysan wada noolaan karin inkastoo calafka uu meeshiisu yahay saan hore uusoo sheegay marka wacyigelinta idinku laftigiina dhaqan ahaan waad ka gaabaysanso lama oran karo haa dee nin weyn oo reer casimeen oo hotel yimi war waxaa qarashkaa gelaysaa iyo waxaa yaray lama oran karo waa ka ducaynaa ma fahanti sidii horena waanu sheegnaa waagi hore saas waxaan jire hadda wax kale waaba anfaara inteerna weye maanu gallo marka annagu dhaqan baanu ducadaasna loo ka baahan yahay wax kalena kuma darsano waa kaa intaad weli meelaha dhallinyarada ah aada ugu tagtay weliba dhallinyaro kula tashtay oo kale guurka ay jiraan makala hadashay in bal dhaqankii haddii ay rabaan wiilay gabar oo kale inay is guursadaan oo kale bal in mar baadiyihii la geeyo qaabkii laysku soo aroosi jiray dhaqankii dhallinyaradaasi lagu wacyigeliya la tuso wax badan baan kala hadalnay waa ka jidhacgarow wey dooxooyinkaasaa la imanaya reer magaalkiiba magaalooyin miyiga isku aroosanaya wax badan baa soo ifaaya waxaan rajaynayaa sanadada fooda inay kusoo haya in dhaqaalaha badan oo hoteelada ku baxa in ama masaajida loogu bixin doono ama agoomaa la siin doono haddii alle kuu ron yahayey ama ciddii kaleeto u baahan oo markaa gargaar u baahan marka arrinkaas waa socdaa sidaasna waa ku talinaya soomaalida u sheegayaa maadaama laga doonayo guriga khayr laga doonayo awlaad khayr laga doonayo kharashkaa bae la mid ah la geliyo si gurigaasu guri barakaysan u noqdo oo laga daayo waxyaalahan istus bay u dhacaysaa sababtoo labaatan kun iyo ka badan baa meeshaa ku burburaya aad baana u mahadsantaa yusufow insha allah intaas ahayd intiigaga aadanay dhinaca shukaansiga xilligan iyo xilligii hore oo dadku aad waa la ilbaxay oo technolojiyad baa la isticmaalaya bal sidee ahaa marka hore qaabka labada qof ay shukaansanaya oo kale iyo qaabka u wada xiriirayaan
shukaansigu hadeer dee waa aragtay gabar new york joogtaba anoo hadeer meeshaan caawa isku shiban kula jooga baa facebooka ka shukaansanaysa ama whatsappka ama masaajerka weligii idinkoona is arag bayaalka ama diyaarad soo raacaysa ama ada tegaya marka hadda shukaansigu waa de nooc casriya weeye in la is arkoba waa la fududeyey isfahankii wuxuu galay mobilkaasuu galay marka dee waagii hore waxay ahayd gabar ninkaa wax dooni jiri socon jiri laakiin hadda labadu waa isku mid maya way ballami jireen waxa weeye aala miyigu u badnaa aalku gurigaas waa ka waa ka halkaas dhinacaasaan ka hordaa ama guriga gudihiisaan hordaa ama ardaagaan hordaa ul saa iigu taabo anaa banaanka ugu soo baxaya si aan habartii odagu inoo arag ayuu ahaa marka alaaba dee iyada technikaa lahayd oo soo dhoweyn jidha xaaladda oo meesha degaanku ahayd laakiin guuraha iyo soo howlgalka waxaa lahaa wiilkaa lahaa marka sidaasuu xagga miyiga ka ahaan jiray xagga magaaladana wuxuu ka ahaan jiray kaabad hebel ama ama meel hebel halkaasaan inoo calaamadaasaynu leenah ma fahanti marka kulli saasay ahay mar walba bar calaamadeed bay lahaayeen wixii waa layskala gudba hadda waxaa weeye mobilkaasaa laisku shukaansanaya whatsapp iyo facebook iyo messenger maca salaam markay kala helaan waxayba hadda maraysaa in gabdhihii iyagu wiilasha aroosaano mid aan waxbaba haysanba kharash intay geliyaan ila dadkii lacagti waa loo siman yahay moogta hadba qofku suu u shaqaysto dhag wiilka wiilasha u yar gabar ka weyn hadday doonaysa waa aroosto bayba hadda maraysa xaaladdu marka hadda lagama sheekayn karo waxaan leenahay xagga diinta ha loo dhowaadaan leenahay wixii laysku aroosayana waxaan leeyahay insha allah biidnillahi kariim sadaqad ha laga dhigo intaasaan tala ku bixin lahaa ummadda soomaaliyeed dhammaantood culimmaduna waa inay ka qaadataa doorkeeda wacyigelinta iyo iyaguna ka qaataan maya geel wax la siistaa ma jiro gabar geel laga bixiyey haybadeedu waa dhan tahay waana sidii dhaqanku ahaan jiri xaashaa kuli leh lacag iyo waxas waska xaashiyo adba inta joogtaa kala goosata marka gabaati waa laga bixin jiray laakiin hal baa xaaraana inuu yidhaaho intaa iyo intaa is haddii kale yeeli maayo odagu yidhahdo gabadh dhalay iyo habartu isku mid waa xaaraan laakiin yuusufow haddii adigu aad u garato guriga wax isaga garato ha badnaadeen hase yaraadeen xalaal weeye sharciguna saasuu sheegaya marka waa kaa maxaa lagu doortay in geela ee, gabadha laga bixiyo adduunka waxa la bixiyo xoolaa nool laba ahoydbadbada waa geela wixii kale wax ragaa oo kasi fiican faraska weeye gabadha laga bixiyo marka ari hadda wax adduunka sheegaa ma jiraan lacagtuna wax suuqa weyn ma leh labadaasaa wax weeye macnaha haddii dhaqanku ahaan jiri aad aad may fahantay faraskii hebel ahaa iiken gabadha waa ku siinaya iyo intaasoo geela iga qaado haybadii gabadhana waa ta ma fahantay intaasaa lagu balami jiray marka ha doonayo kale marka caada soo caada dhaqameedkii hore in lagu noqdo baa fiican laakiin shareecaddu ma ogola in xoolo lagu gorgortamo waxa arta adu reerka waa siinka dha u garato haa. marka waa kaas marka in lagu gorgortamo oo la yidhaahdo intaasoo geela bixi ma wax soo jirayna dhaqan ahaanba mise waa wax hadda yimi oo cusub maya wax cusub hadeero geel booliya kama duwana kaas mar haddii aad nin iyo gabar isjeclaaday oo iyagu rabaa inay si xalaala isu guursadaan haddii odaga gabadh dhala yidhaa intaasoo xoolaa ii keen geel soo dhacay kama duwana nimankanoo jacayl awgiis waa ku khasbanya geela waa bixinaya laakiin waa geel ay ka keentay arrintaas marka waa xaaraan wey intaad joogtay maax culow odayaasha dhaqankana waa ka mid tahay puntland iyo soomaaliya ee, maxaa kugu yaabadnaa dhaqankii hore haddaad miyigii iyo dib ugu laabatid ma jidhaa haa nin saddex iyo toban geela lahaa baa nin gabar ka guursadey suu saddex iyo tobanka ii keen geela ah iigu yaabadnay saddex iyo tobanku lahaa muddo maalin iyo habeenu diiday hadhow wada sii harugaalka iigu soo darbu yiri geel lagu maali jiri kaasaa iigu yaabadnaa haddaa arrintaa i weydiisay harugaalka harugaalka geela lagu lisii jiray baan ku waxba uma harin ninkii waa bixiyey maxaa harugaalki ninkii oo geeli saddex iyo tobanka iyo harugaalka isku wataa igu yaabadnaa aniguna waxaan war waxaas macquul maa ka dah iimaanka lagaa qaadi kaasaa igu yaabad cayr buu noqday waa intaasu bahaysta marka ma waxaa jira xeer dhaqan ahaan u degsan oo haddii uu diido waxii laga dalbaday oo kale oo qabanaya maya dee waxa weeye xeerarkaas waa jiraan sideeda gaba miyiga waxaa ka jira gabadha waxaa leeyahay niman geel lahayn ma guursado aa waagii hore marka arrinkaas waa jiraa saaxiibadiis iyo derisyada waxaa laga yaaba shan iyo toban iyo labaatan iyo inay ka bixiyaan iyo wixii kasii badanbaba marka raggaasaa ku orinaya waxyaalaha uu ka cararayo waxaa ka mid ah arrinkaa hadda waxaa jira yacni meelaha akiilka shanaad iyo hadda meelahaas etoobiyadaas niman boqol halaad lahayn maqaaxya oon shaha ka cabin baa jira markuu boqol halaad yeesho buu dadkoo dhan shaha u shubaya inta kan kale boqol ka yaryahay ninka kale meero daa'iman maayo marka miyigaa waa laysugu faanaa geela sidii hore marka de geelu waa ka duwan yahay xawayaan kale waa ka duwan yahay marka waa aragtay oo labaa laysku dilaa wax mid saddexaad layskuma dilo geel la kala dhacay iyo gabar la kala dhacay labadaas caalamka laysku dilaa wax kaloo laysku dilaa ma jiraan marka aad baa mahadsan ma lais oran karaa marka haddii hadda laga guuro ee, waxyaabahan cusub ee dhaqanka ah oo dib loogu laabto ee, dhaqankii hore iyo ee, dadka hore siday ahaan jireen ee, suurtagal bay noqonaysaa suurtagal bay noqonaysa wax badan baa fududaanaya waxa fududaanaya wiilka ku bixin jira intaasoo kharash laba gabdhood buu guursanaya sababta wax kharashoo badan ku bixi maayaan kalifka ninka xoola yar haysteen oo leeyahay waxaa keena xoolii baa u baaqanaya waxay no- noqonaysaa hab sharciga in noqdo gabadha loo guuriyo wiilkana loo guuriyo wax walbana ay fududaadaan ma fahanti marka arrinkaasaan insha allah waa lagu noqon karaa ma jidhaa in qofka dhalinyarada uu yidhaahdo ee, in uu marka uu guursado oo kale hadda dhalinyarada ugu badan waa shaqo la-aan mah Ee, qofkii markuu guursado oo kale dib wuxuu ugu laabanayaa ee, gurigiisa ama aabihiisa u biilayaa ama hooya u biilaysa shaqadaba waxaa ku bara markaa guursato guriga markaa yeelato oo aa waa shaqaysanaysaa caruur markaa dhashana kaba sii daran marka waxyaalahan waxaa la barakeeye weeye odagu dee xoologooyu wiilku ku leeyahay ama lacag ha siiyo ama haddii alla kuu roon yahay xoolo nool ha siiye ka bacdina isagaa isdabiraya guri meel degan buu noqonaya waa marka waa jiri jidhay waa dhaqanaya haddii lacagtaana waa ku ganacsanaya haddii xoolo nooltaana waa dhaqanaya saas caruur ku dhalayayo naa kale ku guursanayaayo wax walba halkaas kasii soconaya guriga reer hebel baa la oranaya marka waa shaqala-aanba ma jidho Aa, laakiin hadda sida joogta wuu guursanaya bil buu qabaya xoogaa bushaaradoobayaa shaqaysan maayo waa furaya hadhow gabadhi waxaana ceeba dee dumarka maarata dee gabar intaa guursato aaminka baa fudho sideedana waxa weye waxaa loo baahan yahay wax walba in sharciga la waafajiyo furinkoo dhan xaaladda ugu adag weeye haddaan laga fursan waaye marka iyadan waxaan kaga talinaynaa insha allah bidnillahi karim maaseej waa buux adil waxaas waxyaala aaladda timi weeye aalad dhaqameedna maaha gabadha markaa furaysa waana meerkeeda siisaa si caadiyana warad ugu qortaa dukumenti waa gogol ku fudha laakiin manseej baan kugu furay lafoodu waxaasna wax kuma furmaan waa kaas guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaa toddobaadkani kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda v o e anigoo yuusuf maxamuud yuusuf oo jooga magaalada boosaaso ayaa halkan barnaamijka idinkala socodsiinayey intaa barnaamijkan lamid ah ku kulmi doonna waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo haya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan yuruba league naadiga c f r clutch ee dalka rumeniya waxaay bareejo eber eber la gashay naadiga c s k a sofia ee dalka bulgaria halka roman ay saddex gooli gool kaga adkaatay naadiga young boys ee dalka switzerland gruubka naadiga rome ayaa hogaaminaysa saddex toban dhibcood iska leedahay shan kulan oo ciyaartay young boys toddoba dhibcood iska leedahay clutch waxay leedahay shan naadiga c s k a sofian waxay leedahay laba dhibcood gruubka b naadiga arsenal ayaa ku barbartay naadiga rabid weyn ee dalka austria waxaana ay uga wadroonatay afar gooli gool xireenada la gazeta mary nikatia iyo smith rowy ayaa afarta gool u dheliyey naadiga kubadda cagta arsenal halka rabid weyn goolka keliya ee la timid uu dheliyay ciryaanka kitagawe daqiiqadii afartan iyo toddobaad gruubkaas naadiga mold ayaa naadiga dundalk kaga udroonatay saddex gooli gool waxaana hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee arsenal oo shan iyo toban dhibic iska leh mold waxay iska leedahay sagaal rabid weynna lix dhibcay iska leedahay dundalk wax dhibca iskama lahan oo kulamada ciyaarta dhammaantooda waa laga wadroonaaday niis ayaa la dheeshay naadiga liverkuson saddex gool iyo laba gool ayaa laga wadroonaaday naadiga niis slavi bruch waxay la ciyaartay naadiga habol biersheva naadiga benfica iyo gruupka d afar gool iyo waxba kaga awdroonatay naadiga bosnan halka rangers saddex gool iyo laba gool kaga adkaatay naadiga standard liikh granada ayaa gool iyo waxba guuldaro gurigeeda kala kulantay naadiga b s v eindhoven omania nicosia laba gool iyo gool ayay kaga awdroonatay naadiga thessaloniki f c ee dalka griiga ezi alkamar iyo naadiga napoli gool gool ay isla dhaaf ween real sociedad iyo rajakana laba iyo laba ay isla dhaaf ween gruubkaas oo xiise gaara leh waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee napoli toban dhibcay iska leedahay mise dil dhibcay iska leeyihiin ezi alkamar iyo real sociedad a e k athenis waxa ay laba iyo afar guuldaro kala kulantay naadiga braqa zoria iyo lesterna gool waxba naadiga lester ayaa laga wadroonaaday dalka si faransiiska naadiga ka socota liil waxay la dheshay naadiga sbatic bruch laba gool iyo gool ayaana naadiga liil ku awdroonatay milan afar gool iyo laba waxay dartay naadiga celtic gruubka waxaa hogaaminaya naadiga liil ee dalka faransiiska oo kulmada ay ciyaartay iskale kuyo toban dhibc ac milan toban dhibcood ay iska leedahay sport bra waxay leedahay lix dhibic kulamada kale ee la dhelay lask saddex iyo saddex ayay isla dhaafeen naadiga tottenham naadiga royal antwerp waxa ay saddex gool iyo gool kaga wadroonatay naadiga resgard c s k waxa ay la ciyaartay naadiga wolfsburg gool iyo waxba naadiga wolfsburg ay ku wadroonatay dinamo zagreb waxa ay laba gool waxba kaga wadroonatay naadiga feynood naadiga zvezda iyo hovenheim eber eber ay isla dhaafi waayeen gruubka el khent waxa ay laba gool iyo gool guuldar kala kulantay naadiga slovan lebrage kulmadani dhammaantood waxa ayaan kuwo ka tirsan yuruba league dhegaystayaal natiijooyinka waxyaabaa kale kusoo kordhay siduu kooxuhu usoo kala baxaan barnaamijyadeena kale ciyaaraha ayaad ku dhegaysan doontaan xubinta ciyaaraha halkaas inoo joogto
xubintaasi cayaaraha iyo jamaal axmed cusmaan haddii dhegaystayaal intaa aynu kaga gudubno markana dhinaca kaalmaha heesaha aynu jalleecno waxaan idinku soo maqan codka allaha u naxariistee saade cali warsame
waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta way halkan si wada jira idin kala socodsiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwax tan iyo tan idaacadda idaacad lamida isugu iman doonna waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo